oo adduunku uu og yahay somalilan in la yidhi laba dowladoodu wada hadla oo fidnada deegaanadeedii ka socota iyo diyaaradaha wada diyaaradaha ka degaya gobolladan ka nimi dabada ka wada waxaan beesha caalamka u sheegaynaa midowda yurub dowladda maraykanka ururka jaamacadda carabta dhammaan adduunyada waxaan u sheegaynaa in uu xasan sheekh maxamuud qodobadii somalilan iyo soomaaliya ku heshiiyeen ee saddex iyo kontonka dowladeed ee adduunka ahi ay ansixiyeen markii dambena united nationku ansixiyey inuu jebiyey waxaan leeyahay xasan oo in dhibaato kugu filan way ku haysataa dowladda soomaaliya lagu idhaana somalilan waxaa la yidhi hala wada hadlo idinkaoo laba laba laba dowladooda sidaad u wada noolaan lahaydeen ka wada hadla garoowe ilaa kismaayoad madaxweyne u tahay annaga madaxweyne noomati madaxweyne waxaa noo ah axmed maxamed maxamuud siyaayo waxaan leeyahay haddii uu fidnada uu soo afuufayo xamar ka soo afuufayo iyo dhexdhexaadka uu iska dhigayo labadaaba waa arkaynaa ee uu kala dayn waayo dee xasan waanu waan waanu waanu waan waanu waanu ku arkaynaa waxba haysqarin baanu leenahay adduunkana waxaanu u sheegaynaa dhibaatada deegaanada dhulbahantuudega ka socota cid la wadaagta xasan sheekh maxamuud ma jirto madaxweynaha iyagu waa nabadoon wuxuu ixtiraamayaa heshiisyadii beesha caalamku ay somalilan iyo soomaaliya ku wada ku wada hadleen laba int laba dowladood in loo wada hadlo wadahadaladii baa socday hawadii buu jebiyey oo habeen walba hawadii somalilan soo faragelinayaa oo diyaarad ka rogayaa nin dhexdhexaada buu iska dhigayaa wuxuu leeyahay dagaalka isagaa wada inankan xagga soko jooga isaga waxba odhan maayo oo wixii aan odhan lahaa odayga cadami baa yidhi iyo shalayna waa kii xirsiye iyo cabdiwaraabe iyo waayeel badan la hadleen waxaan leeyahay xasanow ha moodin inaanaan ku garanayn wada hadal aad dadka somalilan gudahooda wada yaalla heshiisiin kartaana ma jirto colaadda aad ka dhex wadda cidda dagaalka wadaana waa adiga saani usoo badhee dhexdhexaad ha iska dhigin wasalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu xildhibaan adigoo dadka u iftiiminaya waxaad eedaynaysaa iminka sida muuqata madaxweynaha dowladda federaalka ee soomaaliya xasan sheekh maxamuud dadka ku daawanaya adoo u iftiiminaya waxyaabahan aad ku eedaynayso ee cusub maxaa ka mid ah waxaa ka mida ninka indhasheel la yidhaah ee taleex maanta jooga oo anigu aan xildhibaan u ahay wuxuu caadaystay inuu diyaarada ka soo fuulo xamar oo xasan sheekh maxamuud isla soo sawiro uu yidhaah khaatumo dhulbahantaba ku kala tegay inuu maalin walba tolka intuu dhex yimaada indhashee isagoo xasan sheekh maxamuud udhiga u shaqaynaya inuu iska dhigo nin dhulbahanta u shaqaynaya xasan buu u shaqaynayaa xasanna wuxuu doonayaa inuu somalilan gudaheeda muran ka rido annana waanu arkaynaa waanu ka xishoonaynaa waxa uu ku xaragoonayo indhasheel iyo iyo xasan sheekh maxamuud dhulbahanta uma shaqaynayo waad arkaysay maalintii dhaweed wuu ag fadhiyey khaatumo iyo ansixi buu leey war khaatumo waa dhulbahante anaaba khaatumaha saaka laba khaatumaanu indhasheelna waa khaatumada soomaaliya annata somalilan baan mar haddii magacii dhulbahante loo bedelay khaatumo dee dhulbahante hadduu khaatumo noqday anna khaatumada somalilan baan ahay ee siilaayo indhasheelna waa khaatumada xasan sheekh maxamuude dhulbahante kala tegiya isna kiisa hala joogaana kayga eydaayo kiisa colaadda wadana anagu nabad baanu dadkayga ugu baaqaynaa geed dheer iyo geed gaaba mar nabad baanu u fuulaynaa waanu soo dhowaynaynaa cid kasta oo imanaysa waxaanu diyaar u nahay inaanu wixii khilaafaadee jira nabad ku dhammayno halka uu isagu doonayo xasan sheekh maxamuud indhasheel ka dhex hadlay aniga siilaayo wuu diidan yahay inaan inaan waxa indhasheel ku hadlaya ka jawaabo oo aan sidaa ninkaasi u dagaalamayo ula dagaalamo si waayeellimo ah ayay dowladda iyadu dadkeedana u hananaysa markaa taa weeye taan ku leeyahay xasan sheekh maxamuud